waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
waxaan ka tirsanahay aan kusoo barbaaray wadanka kenya halkan australiana waxaan u imaaday waxbarasho waxbarashadayda markaan bogeynay dhowr meelood baan wax ka dhigay jaamacadaha ka dhigay iyo shaqada dadka naafada ah kulliba waxaan u malaynayaa australianka inay la socdaan kiis ku saabsan xagga migrationka oo muddo aan la dulwareegayay marka waxaan ahay ninkaas oo dhowr jeer dowladda ii diiday inay maaragta sharci residentka ay siiso haddana howl fiican baa hadda noo socotaa oo kulliba hadda natiijo weli kamaan helin laakiin waxaan rajeynaya insha allah in aan maarata natiijada ka ka helo marka ani waxaan ahay nin aragala jaamici ah haddana u shaqeeyo hay-adda dadka naafada ethnic disability advocacy center halkan western australia waa gartay dabcan dowladda iyo markay noqoto sharciga ay kugu adkeeyaan cabaar bay soo socotay dhinacooda maxay ku doodayaan adiguse maxaad ku doodaysaa in sharci lagugu siiyo wel aniga dhinaca dowladda waxay ku doodayaan maadaama aad tahay nin aragala haddii sharciga lagu siiyo ceerti iyo xaq baa nagu lahaani taas bayna ka doodayaan anigana waxaan leeyahay xaq haddaba waa ninku leeyahay because canshuurtiaan bixiyaa australian dhowr australian ahna waan ka caawiyey xagga waxbarashada example haddaan soo qaato labada jaamacadoodan ka dhigayay catin university iyo flinders university arday ka badan shan boqol oo arday baan wax usoo dhigay marka contribution batman qeyb weynaan ka qaatay maaragta wadanka dhismihiisa iyo qeyb iyo xagga bulshada marka waxa inay fiiriyaan xaqa yar oon qaadanayo oo dadka australiaanka kale oo dhan bay wada qaadanayaan waxaan aniga oga takoranaya ma garanay waa gartay marka bulshadoo kale xubin muhiima ka tahay bulshada soomaalida iyo afrikaanka bal howlaha aad ka qabatid iyo ururada aad qeyb ka qaadatan hadda nooga warid
hadda xaalka xaaladan western australia waxaan gudoomiye u ahay urur ladhaho western australia somaly welfare society waa urur maaragta samata bixin ah ahoo maaragta dadka australiaanka western soomaalida halkan degan aan ku caawino iyo wadankeeniba aan ku caawino xaggaasaan bulshada oo ka qaataa afrikaankana waxaan hadda dhisahaynaa urur dallad afrikaanka oo dhan ay hoos imaadaan oo la dhaho united african community council oo waa council oo maaragta afrikaanka oo dhan wakiil ooga ah si aan maaragta cod u helno dadka afrikaanka oo jaalidaha afrikaanka oo wadankan ku nool ee western australia so meeshaa sarxiibin baan ka ahay maanta nimadan hadda intaan interviewga hadda qaadanayna shir baa noo socday oona maaragta interviewgan aan oga imaaday halkaasaan ku falanqeynayno maaragta sidii aan u dhisi lahayn dalladaas oona oo howlgelini lahayn codsigana aan maaragta aan oga qaadi lahayn afrikaanka ku nool western australia iyo dhammaan howlaha maaragta bulshada waa gartay tartan abaalmarinaah oo waxaa laga qeybgeliyay ka dhacaya london muxuu ahaa tartankaas
tartankan wuxuu ku saabsan yahay waxaa la dhahaa somali international award sanad walba qolada soo abaabusho ayaa waxay abaalmarin kusame ku siiyaan wax kala duwan oo bulshada dadka bulshada ka qeyb qaato howlahooda marka beri dhexdaas oo laba bilood saddex bilood laga joogo ayaa lasoo wacay oo maaragta tartanka isagaha qeyb laga siiyo dhahay dad badan baa kusoo maaragta nomineed gareeyay inaad ka qeyb qaadato codsigana kulliba waa hesho laakiin natiijada weli ma soo bixin waxaan rajeyneynaa in maaragta bisha saddexaad atiin xaflada bisha saddexaad taarikh toddobiyo tobanka lagu qaban doono london halkaas oo nooga qeybgeli doono insha allah ilaah diinta ay gaarsiiyo howshaasayto abaalmarintaas lagu siinaayo xagga waxbarashada baa aniga u taaganahay maarata waxaan nahay halka ninka oo maarata araggala p h d ga qaatay ee soomaalina ah waa gartay bulshada markaan ka hadlayna soomaalida degan west australia ama magaalada beed gaar ahaan ama afrikaanka guud maxay uga duwan yihiin baad is leedahay jaaliyadaha kale ee ku nool dalka intiisa kale maxaa lagu ammaani karaa way uga fiican yihiin maxaase dhibaataah oo ay qabaan gaara Waa, bulshada western australia ku ha- eh, ku nool eh, kulliba australiaanka eh, bulshada kale oo australiaanka ku nool dhibka way un la qaybsadaan waxyaalo badan baa kala kulmaan eh, waxaa kamid ah faquuqista kamid ah shaqo la-aanta kamid ah eh, dhaqaala dhaqaalihii oo hoos u dhacay eh, ayakii oo maaragta luqada ingiriiska aan weli garanaynin oo laga yaabo in maaragta taas ay u fasixi wayso inay shaqooyin ay helaan Eh, goonooyinkii oo wax macno leh aan si dhaqaalihii hoos usii dhacayo iyadoo saasay tahay dowladan ay dhinac ka dagaali hayso Eh, marka sharciyaal fara badan maarata howlo fara badan baa culeys weyn runtii bulshada ku hayo Eh, maarata ay la qeybsan yihiin maarata soomaalida kale oo ku nool western australia waa gartay gobol ahaan west australia eh, gobol u fiican ma yahay kulata dadka soo galootiga ama qaxootiyada waxaa la fiiriyaa oo la yihahdaa melbourne iyo sydney waa magaalooyin waaweyn oo multicultural oo dad badan degan yihiin west australia wadan multicultural ama gobol multicultural ma yahay nacam eh, west australia world multicultural waa lagu tilmaami karaa Eh, waxaa ku nool qowmiyada eh, ku hadlo luuqado eh, laba boqol iyo toban luuqadood ayaa looga hadlaa Eh, qowmiyadaha ku noolna waa laba boqol oo different nations ah marka waa wadanka ugu multiculturalsana umalaynaya markii laga reebo maaragta sydney iyo iyo maaragta melbourne Eh, dictor ahaan waxaan isleeyahay eh, himilo siyaasadeed baa kugu jirta mustaqbalka ama australia ha noqoto ama africa ha noqotee eh, haddii matalan dalka eh, deganaanshihiisa ilaahay kuu sahlo lagu siiyo maxaa mustaqbalka rajeynaysaa dhinaca siyaasadda
Eh, ilaah hadduu gaarsiiyo en, runtii eh, meel hadda aan dhihi karo ciriiri baan ka dareemayaa ma laho siyaasiga intana waan uga qayb qaadan karaa wadankii aan ka imaadayna waan uga qayb qaadan karaa waxaanan aaminsanahay xil aan qabani karin ma laha including to become a prime minister wax iga xiga ma laha marka eh, haddii aan maaragta fursadda aan helo eh, meelahaas oo dhan waa ka faa'iidaysan karaa waana ogsoonahay inaan xilkaas oo dhan wada qaban karo Eh, wadanka kenya hadday noqoto eh, eh, waxaa xildhibaan baa noqon karaa eh, senate baa noqon karaa governor baa noqon karaa madaxweyne hata waa noqon karaa wax iga xuduud iga waxayso malaha aragga la- ara- araggayga maarata eh, xagga arag la-aanta wax xuduud i ii noqonayso ma aho maarata shaqada aan- aan dhihi karo maanta culeys baa ku saaran oo siyada waxba ma qaban kartid marka waa sida qof walba uu isu qaato iyo hamiga qofka uu leeyahay waa gartay eh, dabcan muwaadin kenya inaad tahay laakiin ethnically ama jinsiyad ahaan soomaali kasoo jeeda siyaasadaha iyo arrimaha iyo isbedelada labada dal hadda aad ma ula socotaa nacam saydan ula socdaa eh, kenya iyo soomaaliya saydan ula socdaa arrimaha hadda soomaaliya ka socdana sayd baan ula socdaa Eh, dhowr arrimood oo xagga sata culeys iga imaaday baa meen hadalla iga soo gaaray baa jira oo maaragta eh, soomaalida dadka naafada ah runtii eh, more than hal milyan iyo sideed boqol oo qof baa ku naafowday eh, soomaaliya oo maanta joogto Eh, arrintaasna waa la socdaa oo daryeel aan haysanin oo dhaqaale aan haysanin oo maaragta bulsho u daryeel dad u daryeelo oo u istaaga arrintooda aan haysanin marka waa arrinta maaragta dallada eh, midnimada dadka naafada ah ee ka dhisan eh, soomaaliya ay maaragta dhambaal u direen madaxweynaha eh, maxamed eh, mudane maxamed farmaajo ayna ku codsadeen maaragta inay arrimahaas uu si- si ilgaar ah ugu fiiriyo si si qaasa u fiiriyo
waa gartay eh, nin eh, sida hadal ku bilaawdaba aragla baa tahay laakiin b h d ah intaasoo sano wax soo bartay eh, ambition le inaad eh, prime minister ama madaxweyne dalka noqon kartid dadka marka soomaalida ama kale afrikaanka ah ee matalan eh, dalkan joogo eh, waxbarashadu waa nagu adag tahay oo shaqana lama siinayo lo- iyagoo indha iyo wax walba leh maxaa ku dhihi lahayd kula talin lahaa ah waxaan dhihi lahaa runtii waxaas waa un cajis Eh, cajis bay ka tahay wax aad qabsan kartid ma laha Eh, maalin walbo haddii aad dadaasho in aad aqoontaada kordhisato eh, heerkaa rabto waad gaari kartaa Eh, waxaan garanayaa arday aan usoo dhigay kenya oo halkan imaadeen ayagoo maaragta kalaaska toddobaad sideedaad keli aan ku ogaa oo iskuul uga tageen maantana jaamici waay masters bay haystaan some of eh, kuwa barkood waa waa dhaqaatiirbo marka waxaa waaye waxaa waaye sida niyadaada u dhisto waxaad iska dooneyso waxaad rabta inaad noqoto adduunya aakaraba adi unbaa mara gacantaada ay kugu xiran tahay iyo sidaad u dha- u dhaqaaleysato waqtiga aad haysato iyo fursadda aad haysato uga faa'iidaysto
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali